Wasiirka Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Galmudug ayaa kumana ku tegay deegaanka Docloafar si uu u ogaado xaaladda baahiyaha dhanka biyaha ka jira deegaankaasi taasoo kheylaan ka keena bulshada deegaanka Docloafar leh kormeerka waxaa sidoo kale lagu ogaagayaa baahiyaha biyaha ee ka jira deegaankaasi iyo qorshayaasha mustaqbalka iyo horumarinta adeegyada biyaha ee deegaanka Docloafar leh wasiirku wuxuu sidoo kale kulan kula qaatay bulshada deegaanka isagoo u ballan qaaday in maamulka galmudug gaar ahaan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha galmudug ay sii wadi doonto dadaalada ku aadan horumarinta kheyraadka biyaha galmudug ee deegaanka doclofar leh ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay qaar kamid a bulshada deegaanka doclofar iyo gudoomiyaha deegaanka sahal sheekh xasan iyaguna sheegay baahiyaha iyo caqabadaha ka jira deegaanka waa mahad iskale meeshaan waxaan kusoo gaarnay maanta waa safar shaqe uu maaragta qayb ka yahay wasiirka macdantii biyaha cabdulqaadir shila galbeyte wasiirka biyaha galmudug annagoo safarkeennu uu ku saabsan yahay deegaamadan hadda deegaankan doolafarlo aan joogno oo maaragta ay ka jidho biyola'aan aad iyo aad u daran oo aan isleenahay reer galmudug oo dhan meeshuu maanta ugu maarata dhanka biyaha culayska ugu badan uu haysta weeye wasiirkuna wuxuu ku soo aaday safar shaqo oo aan baydumeen ma ay le biyo ma heli karaan marka sidaas darteed ceelbiyood motoora ceelriigana kuma tiirsana ceel gacmeedna kuma tiirsana marka hadda waxay ku noolin waa qof iyo jeebkiisa waxaan u rajaynaynaa mas-uuliyadda waxa ina kala wareegay oo maanta ku wareejinaa deegaanka baahidiisana markhaati ka noqday wax ka ogaaday wasiir cabdulqaadir oo maarata asaga laftigiisu markuu cabashada maqlay uu maarata yidhi aan dadkii arko iyo deegaankii aan maarata maarata inuu asagu mas-uuliyadda qaado uu ogaado oonka jira annaga meel nooga dambaysaa ma wasiirka wasaaradda tamarta kheyraadka biyaha galmudug cabdiqaadir sheekh farax galbeeta ayaa markii uu dhageystay caqabadaha deegaanka ka jira waxa uu ballan qaaday in wasaaradda tamarta kheyraadka biyaha galmudug wax ka qaban doonto caqabaha iyo baahiyaha ka jira deegaankaasi dhanka biyaha bismillaah alxamdulilaah awalan ilaahay baa mahad iska leh marka labaad waxaa xusid mudan inaan maanta soo gaarnay deegaanka docolo fara leh deegaankan cabashadiisu mar horeyna soo gaartay laakiin cabashadii intaa way kasii badnaatay maamulka iyo culimada iyo odayaasha iyo dadka deegaanka o dhanna waxay naga codsadeen in aan deegaanka soo booqanno taas ayaana maanta keentay in aan deegaankan soo booqanno oo dadka deegaanka degan aan la wadaagno duruufaha ay ku nool yihiin iyo xaaladda ay ku sugan yihiin taas oo ka turjumaysa in wax kastoo ay dadku u baahan yihiin deegaanada qaarkoodna ay suurtagal laga dhigo in loo tago lana dhagaysto tabashooyinka iyo cabashooyinka ay qabaan taas ayaana qayb ka ah kormarkeenna maanta sida dhabta ah gudoomiyuhu u sheegay iyo akhyaartii kale naga horreysay waxaan maanta cilbiyoodna inta uu kaafin karo ama baahidiisa uu wax ka qaban karo waan dareemi karnaa deegaankan dad badan baa ku nool deegaano badan baa ku teedsan deegaanka daclofarale ayaa wuxuu kamid yahay deegaanada hoshima degmada gaalkacyo gobolka muddo kuwaasoo laga soo sheegayo baahiyo kala gedisan oo isugu jiray biyo la-aan abaarta iyo sidoo kale xanuuno saameeyey bulshada iyo xoolaha intaba